Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee gobolka Daadmareerya howlgal laga rojiyay shiritaanka dhuxul ku fulidda aana ku mid ah deegaanada gobolkaasaydi howlgalkan waybaa lagu fuliyay deegaano ku tirsan Daadmareer wayna horkaayeen isku duwaga wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolkaas wayna ka weheliyayeen saraakiil ku tirsan ciidamada booliiska Cabdiqadar Xaaji Odowaa isku duwaga wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Daadmareer iyo wayba isku warbiyay ujeedka howlgalka wayna is sheegay in lagu horseedayo xaalufinta dhirta maanta waxaanu galnay howlgal ku saabsan dhuxusha ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka dhuxusha saaka waxaanu ka soo baxnay oo ka soo kallahnay oodweyne waxaanu soo marray tuulooyin badan oo ay ka mid yihiin cabdidheere balli cigaal qolqol imika waxaanu ku sugannahay balli hagar iyo baarac dhexdooda ayaanu ka gubaynaa dhuxushan kolley kuwayo kalnana waxa weeyaan waa waanu ku soconnaayoo way ku nagu dhow yihiin hawshaas oo ah hawl aanu in badan in badan in badan in badan ka howlgallay deegaanka nimka aanu taagannahay laakiinse aad mooddo dadku marka ay ka guuraan beeshu ka guurto meesha ee abaarta oo kale ay ka guuraan inay eegtaan cidlada oo dabeetana ay kaslaan ka faa'iidaysta ugumaanaan iman dambiilayaashii oo ugumaanaan imano way baxsadeen waase ku daba jiraa oo waa niman la garanayo hawshaas oo ay ka soo shaqeeyeen forestryga uu ka shaqeeya ka mid a shaqaalaha dowladda wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo iminka meelala jooga howlgalkaas wuu soconayaa mid kala go'aya maaha kuwo badan oo kolley hore halkan aan ugu qabanina way jireen oo aanu sharciga maranay daraato dambaysay waxaa jiray qaar aan xukunnay oo maxkamadda gobolka daadmareer lagu xukumay oo iyaga laftooda aanu ku qabanay tuulooyinka baarcad iyo u dhexeeya belisahal hawshani waa hawl aan iyadu marnaba joogsi lahayn waa shaqo joogto ah habeen iyo maalin khamiis iyo jimce iyo sabtitoon aan kala lahayn waa wadaynaa wixii deegaanka dhibaatada u geysanaya waxa weeyaan waa la dagaalamaynaa ciddii aanu ku qabanana sharcigaanu marin doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaar ku mid ah saraakiila booliiska gobolka iyo yoona markale waybayo digning adirana dadka gubow geedo oo ku suubiyow dhuxla aana sayti oo maalmoginka dambeeya hakabadaday gobolka daadmareer waxaana jira saddex caloolood baa jira caloosha dhulka iyo caloosha xoolaha iyo caloosha dadka caloosha dhulka waxaa calooshii dhulka waxaa u ah dhirta ku taalla ee daaqa ee la cunaa xooluhu cunayaan markay xooluhu cunaan cad iyo caana laga maalaya marka taa cad iyo caani laga maalo dadkiibaa calooshii gashanaya cadkii iyo caanihiiba caloosha markaa waxa weeyaan caloosha dhulku waa caynkaa xoolo jiri maayaan dadna jiri maayo dhulna jiri maayo haddii sidaa dhirta loo gumaado waxaanu leenahay dadka sidaasoo kale cadownimada leh dhirta axmaqnimada leh u garaacaya inay iska daayaan ay ka tanaasulaan oo irsiq kaloo dhaama ay doontaan waxaanu howlgallo aanu la gallay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waanu kala shaqaynaynay xasuuqa ka socda deegaanka dembiilayaashii godadkan shiday iyo dhuxusha naga dambaysa waa rag la garanayo sidaa odayaashay noo sheegeen waa la qabanayaa waanu ku raad joognaa laganama hadhayo kuwo kale noo harsanna si aynu tan u gubnay baynu u gubayna iyagana shiditaanka geedo lakushidow dhuxlaya waybaya sababaase isbeddel cimilo isbeddelkaasi oshenow iniyo yaraadan roobabka wayna ku dhaladay abaaro saameeyow dadka iyo duunyada